kani waa muuqaal soo bandhigaya dhambagal ka dhacay inta u dhexeysa muqdisho iyo balcad kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo socod ku jiray dagaal kooban oo dhacay kadib ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa laga dilay askar iyadoo laga furtay laba qori oo nooca durandooriga u dhaca ah iyo laba baasuuke hubka laga furtay ciidamada dowladda federaalk ayaa qeybaha dambe ee muuqaalka lagu soo bandhigaya iyadoo inta dagaalka socdo la arkaya ciidamada dowladda federaalk oo firxanaya kadib markii ay arkeen dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusoo taqadumaya